bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaana subax wanaagsan kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic cishir megaartes qodobada saaka warka subaxnimoha ugu door karoona waxaa ka mid a shir looga hadlayo xaaladda ammaan ee dalkeena soomaaliya oo ka furmaya magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlay dhulalkii laga qaaday dadka sheegayna in kuwo kale loogu beddelay faahfaahinno dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya oo saanad la-aan awgeed uga soo baxay deegaanada ay qabsadeen cabdiweli jaamac gorod taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka jawaabay warqad ka soo baxday xafiiska la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qodobada warka subaxnimaha aad ku maqli doontaanna waxaa subaxnimadan ugu waaweyn qaramada midoobay oo lagu baaqay inay maalgeliso ciidamada saaxil ee afrika israa'iil oo weerartay marinka waddada ee khaza qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaanee goordhow ay u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
isku soo noqod wanaagsan meel kastoo joogtaanna subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo siddeedda bisha labaad sannada laba kun toban iyo siddeedda aynu ku bilownay shir looga hadlayo xaaladda ammaanka ee dalka soomaaliya ayaa ka furmaya magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shir looga hadlayo xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya shirkaano oo hadda qabanqaabadiisa ay ka socota magaalada kismaayo waxaa ka qaybgeli doona xubno ka socda maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo beesha caalamka wasiirka amniga dowlad goboleedyada jubbaland aan idhaahdee wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan ayaa sheegay in shirkan waxyaabaha diiradda lagu saari doono ay ka mid yihiin wada shaqaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom iyo hagaajinta xaaladda ammaan ee soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale xusay in sidoo kale shirkaasi looga hadli doono sidii al-shabaab oo looga saari lahaa deegaanadaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka soomaaliya xilli uu warbaahinta la hadlayay cabdicasiis janan waxaa ka mid ahaa hadaladiisii
wuxuu kaloo ku salaysanaa wufuud soo socoto oo runtii beesha caalamka iyo dowladda dhexoo dalka soomaaliya oo federaalka ah iyo dowlad goboleedkaba ah oo lagu qaban doono halkan diyaargarowgiisii oo ayadana looga wada hadli doono haddii alle xaaladaha amni ee dalka soomaaliya guud ahaan iyo sidii dalka dib u xoreen loogu samayn lahaa iyo sidii ay ciidamadu u wada shaqayn lahaayeen kuwa amisom iyo kuwa soomaaliyeed intaba hadday yihiin ciidanka militari xooga dalka soomaaliya iyo hadday yihiin ciidamada dowlad goboleedka taasoo ahaa qodobadii ka soo baxay shirkii muqdisho oo golaha qaranku uga hadleen amniga qaranku uga hadlahayeen sidii loo hawshaas dalka dib u xoreyn loogu samayn lahaa ciidamadannaduna ay u haanan lahaayeen amniga dalka oo la wareegi lahaayeen marka inta badan shirku barabashadu ku salaysna saas
weli waxaad la socotaan warkii subaxnimo ee raadiyaha cadadee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaalkani ayaa u dhexeeyey ciidamada hamisom iyo sidoo kale xogaga ka tirsan al-shabaab waxauna ka dhacay deegaan lagu magacaabo ababaay oo ka mid ahaa deegaanada hoos taga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay jidka u galeen ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo la sheegay inay kusii jeedeen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dadka deegaanka ayaa xaqiijiyeen dagaalkaasi uu ka soo baxay khasaare kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ciidamada amisom ay kaga gubeen gaari taangi ah shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegteen in dagaalkaasi uu socday muddo saacado ah islamarkaana ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom waxayna sidoo kale sheegeen in khasaare xoogan ay soo gaarsiiyeen ciidamada amisom waa siday hadalka u dhigeen dhanka kale ma jiraan wax hadal oo ka soo baxay ciidamada amisom ee dariirtu halkaasi kula dhex martay kuwa al-shabaab warkii subaxnimo ayaad weli la socotaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhulal dhowaana la sheegay in laga qaaday shacab soomaaliyeed waxaana uu sheegay in kuwo kale loogu bedelay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar yuriisow ayaa shaaciyey inuu dhul ay leeyihiin dad shacab ah oo ku yaala deegaanada jasiira lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gudoomiye yiriisow ayaa tilmaamay in dhulkaasi ay xarunta tababarka ka dhisi doonaan dowladda turkiga sidaas darteed ah ay go-aansadeen in dadka shacabka ah dhul kale la siiyo si ay u degaan halkaasi waxaana uu sidoo kale sheegay in dadkani ay haysataan sharciyada saxda ah maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda difaaca ay siin doonaan dhul kale oo ku yaala magaalada muqdisho dadkii iska lahaa dhulalkan lala wareegay ayuu ka codsaday inay ugu yimaadaan xafiiska si uu dhulal kale u siiyo
dadka deegaanka ah oo runtii sharciyadda haystana waxaan diyaar u nahay oo aan kala tashanay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in dadkaas dhulkooda dhul kale loogu bedelo bacdamaa tan dan guud tahay bacdamaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaranka u baahan yihiin bacdamaa dowladdii turkiga noo taagan tahay ee lacagtiina diyaar la tahay dhismihii inay bilaabaana diyaar tahay mudday soo jiitamaysay waxaan leenahay dadka meeshaan deganow maanta ku quus qaata wixii dhulka u baahan tihiin xafiiskayga igu imaada laakiin waxaan u ballan qaadaynaa dadka meesha degan inaan dhul kale ugu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhiggana inay naga aqbalaan inay dhulkooda mid ka mid a siiyaan waa uga mahad celinaynaa mid kale waxaan rabaa inaan fariin u diro guddi baan usoo dirnay soo qiimeeya dhulalka iyo boosaska ay noo soo qiimeeyeen noo soo sheegeen iyo dhulalka halkan aan ugu nimid wax aad iyo aad u kala fog waay soomaaliya masuq maasuq iyo been iska daaya cid allaale ciddii arrimahaas lagu qabtana wakhtigii masuq maasuqa iyo beenta waa dhammaaday ciddii dhulka lehoo sax ana dhulaa loogu bedelaa laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa qof walbo inuu ku talagalo dhulkan inay la wareegtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mahadsantiin
cabashooyin fara badan ayaa ka soo baxayay bilihii lasoo dhaafay dhulalkaasi oo la doonaya in dowladda turkiya ay ka dhisato xarun tababar oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku tababaraan waxaana xusid mudan in dhulalkaasi qaar ka mid ah ay horey u lahaayin jireen ciidamada xoogga dalka soomaaliya balse qaarkood ay lahaayeen shacab soomaaliyeed islamarkaana lagala wareegay warkii subaxnimaha ayaad weli la socotaan ee dhegeystayaale meel kastoo joogtaan subax wanaagsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in sanad la-aan awgeed ay uga soo baxeen deegaanada ay qabsadeen maalmahan dambe waxaa jiray dhaliilo ka imaanaya siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada taasi oo loo soo jeedinayay ciidamada soomaaliya oo toddobaadkii hore la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo horey deegaanadaasi ay ugu sugnaayeen al-shabaab laakiin isla maalin gudaheed ayay uga soo baxeen ciidamadii dowladda ee deegaanadaasi qabsaday xildhibaan axmed mayow cabdulle oo ka mid ah golaha shacabka soomaaliya warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku gadaaman yihiin duruufo kala duwan kuwaasi oo sababtay inay ka soo baxaan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose axmed mayow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya sanad la-aan haysata awgeed ay uga soo baxeen islamarkaana aysan usii joogi karin goobaha ay kala wareegeen ururka al-shabaab xildhibaan axmed mayow ayaa sidoo kale soo jeediyey in marka hore xoogga la saaro sidii ciidamada dowladda ay u heli lahaayeen waxyaabaha ay u baahan yihiin sida mushaarka gunnada saanada ciidan ee ay u baahan yihiin waxauna sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamada dowladda oysan keliya eedood ah soo qabanin warkii subaxnimo ayaad weli la socotaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan jenaraal cabdiweli jaamac gorod taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka jawaabay warqad ka soo baxday xafiiska la taliyaha madaxweynaha soomaaliya cabdiweli jaamac gorod ciidamo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka jawaabaya warqad ka soo baxday xafiiska taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warqadan ayaa waxaa soo saaray la taliyaha arrimaha amniga madaxweynaha soomaaliya waxaana looga hadlay arrimo quseeya ciidanka oo ay qayb ka ahaayeen in sirta ciidanka ah aan lala wadaagin beesha caalamka iyo in aan amar la-aan la qaybin rasaas iyo sidoo kale hub ciidan jenaraal cabdiweli jaamac gorod la taliyaha taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo soo saaray warqad jawaab u ahayd midda la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha federaalka soomaaliya ayaa sheegay inaysan shaqadiisa ahayn amase uusan ka hadli karin arrimo ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ugu baaqay la taliyaha madaxweynaha inuu aqoonsado shaqadiisa warkii subaxnimaha ayaad weli la socotaan dhegeystayaal waxaa inoo soo socdaa qodobadii caalamka balse markaan
ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada cadaado iyo deegaanada ku dhodhow in xarunta cadceed medical center uu ka howlgeli doono doctor ibraahim maxamed faarax oo ah dhakhtarka cudurada guud general disease iyo cudurada caruurta ku dhaca pediatric disease doctor ibraahim waxa uu kaa daaweyn doonaa cudurada ku dhaca dheefshiidka kaadamareenka iyo neefmareenka doctoorku sidoo kale waxa uu daaweyn caruurta la daala dhacaya calool xanuunka iyo nafaqadarida xarunta cadceed medical center waxaa diyaar kuwa ah sidoo kale sheebaar tayadiisu sarrayso iyo daawo taya leh oo la hubo cadceed medical center waxaa kugu soo dhaweynaya shaqaalo u heegan ah qancinta macaamiisha haddaba xarunta cadceed medical center waxaa ka hor bilaabay doctor ibraahim doctoorku waxa uu shaqeynaya saacadaha kale ah tobanka galabnimo ilaa ma afarta habeenimo xarunta cadceed medical center waxa ay ka soo horjeedaa masjidka dabaqiinka ama dhinaca waqooyi ee shirkada somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonada nambar eber ama eber cadceed medical center waa halka aad ka heli karto haqabtirka baahidaada caafimaad cadceed medical center
warkii subaxnimaha ayaad weli la socotaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan qaramada midoobay ayaa lagu baaqay inay maalgeliso ciidamada gobolka saaxil ee afrika mawson fake maxamed gudoomiyaha gobolka midooda afrika golaha midooda afrika ayaa ku baaqay in taageero dhiraad ah la siiyo ciidamada gobolka ka hortaga argagixisada ee gobolka saalix waxaana uu sheegay in qaramada midoobay laga doonayo inay taageero dhiraad ah siiyaan ciidamadaasi islamarkaana ay maalgeliso maadaama qaaradan ee afrika iyo sidoo kale adduunkaba ay ka hortaagan yihiin khatar weyn gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay shirka ammaanka ee magaalada munid isagoona ay wehliyaan hogaamiyeyaal kale oo u badan afrikan waxaana master baki uu ka digay xaaladda gobolka saalex in ay tahay mid loolan adag ku jirta oo caalamka loolan ugu jirta taasoo weliba ah mid ka weyn in uu hal dal wax ka qaban karo ciidamada gobolka saalex ee jff oo ka kooban shan dal oo ku yaala gobol galbeedka afrika ayaa waxa ay ka dagaalamaan amaba ay ka dagaalamaan gobolkaasi waxaana haatan ay ka cabanayaan dhaqaale yari haysata tan iyo markii la asaasay sanadkii hore sidoo kale mas-uulkani ayaa ku baaqay in caalamka inay si deg deg ah u eegaan khatarta ammaan ee ka taagan gobolka saalex kaas oo ay ka dhaceen weeraro joogto ah oo ay ku qaadayeen maleeshiyaayin xiriir la leh ururweynaha alqaacida iyo sidoo kale ururka la magacbaxay dowladda islaamka sidoo kale waxa uu sheegay in talooyinkani ay qaataan waddamada ah ee weeraradaasi saameeyaan ayuu ayna doonayaan in lala qaato fikirkaas balse loo baahan yahay in fikirkaas markii la qaato kadib loo baahan yahay in dhibaatada laga qaado gobolka maadaama haatan dhibaato ay haysato gobolkaasi israa'iil ayaa weerartay marinka khaza israa'iil ayaa waxa ay xarumaha ururka xamaas ee marinka khaza waxa ay ku qaaday duqaymo lixaad leh oo dhanka cirka ah kuwaas oo ay kaga jawaabayso weerar bambaanooyin ah oo laga soo qaaday ciidamadeeda militariga israa'iil ayaa sheegay inuu beegsaday sidoo kale qaybo kala duwan iyo goobaha ay degganaayeen falastiiniyiinta halkaasi ku sugnaa gantaal gacanta mariniska ah oo kasa ayaa waxa uu ku dhacay guri ku yaala koonfurta israa'iil saraakiisha israa'iil ayaana sheegay inay weerarkan warshad hubka lagu sameeyo iyo kanaala dhulka hoostiisa mar ah ay israa'iil uga soo qaaday weerarada iyadoona sidoo kale goobo kale lagala socdo dhaqdhaqaaqaasi dhakhaatiirta ku sugan kasa ayaa sheegay in laba falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen weerarkani cirka ah ee ay qaaday israa'iil halkaa saddex kalena ah ay ku dhinteen gantaalkan laganay ee marinka kasa ayaa ku dhacay guri ku yaala koonfurta israa'iil kaasoo sababay inay dhaawacmaan saddexdaasi qof sidoo kalena waxaa digniin laga maqlay tuulooyinka ka agdhow xuduuddaasi israa'iil ayaa weerarkani lagu qaaday ciidamadeeda waxa ay ku eedeysay xamaas weerarkaas oo warbaahinta israa'iil ay ku tilmaantay inuu ahaa midkii ugu halista badnaa ee aaggaas ka dhaca muddo sannad ah israa'iil waxa ay muddo saddex sana aan idhaahdee waxa ay muddo saddex jeer ah dagaal ku qaaday ururka xamaas toddobaadkii lasoo dhaafay ayay sidaanoo kale waxa ay qaaday weerar caynkani oo kale ah kaasi oo ay dad badani ku naf waayeen guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi ayaan ku soo koobaynaa warkii subaxnimohood kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic coshan makaartes warkan warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo warka saaka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jile halkan idinkala socodsiinayay intaan ku kulmayno warcaynkani oo kale ah nabadgelyo